waxaa maanta magaalada wajeer lagu qabtay kulan looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha ka dhashay roobabkii ka daayey guud ahaan ismaamulka wajeer kulankani ayaa waxa uu dhexeeyey dowladda sare midda kauntiga hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn waxaa inta badani looga hadlayey saamayntii ka dhalatay fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer sida deegaannada ay ka mid yihiin diif iyo sidoo kale buna barzab ku-xigeenka ismaamulka wajeer oo saxaafadda kula hadlay kadib markii uu shirkaasi soo idlaaday ayaa waxa uu sheegay inay samaynayaan dadaallada ku aadan sidii ay dadka ku samata bixin lahaayeen sidoo kalena lagu gaarsiin lahaa raashiin iyo daawooyin waxaan halkan ku joognaa annaga oo ka kooban dad ka kala yimi dowladda county governmentka wajeer dowladda kore ee dhexe ee dowladda waddanka iyo hay-adaha samafalka ee waddanka waxaannu ka wada hadlaynay saaka ilaa hadda sidaan ku gaarsiin lahayn gurmadka degdega ah dadku ay waxyaalo ku noqdeen bulshada wax ka soo gaareen fatahaadyada hadda ka jira wajeer waxaanu ognahay robabka hadda socda way ka baaxad weyn yihiin kuwii horaan u jiray meelo badan iyo tuulooyin badan iyo magaalooyin badan oo runaantii fatahaadyadan ay masiibo ku noqotay baa jira waxaa ka mid ah magaalooyinka sida buuna ceeldhaas waxaa ka mid ah diif waxaa ka mid ah buurdheer haddaan hadda ognahay lafaaley oo nagu dhow iyadana waxyaalo badan baa soo gaaray dhib badan baa ka soo gaaray meelo badan oo jeesuska ay xirmeenna way jiraan hadda isku socodkiiba cariiri noqday waxaanu bulshada reer wajeer aan ku wargelinaynaa in dowladdan wajeer ismaamulka wajeer wixii karaankeeda aysan hakranaynin waxaanu la kaashan doonaa adeegyada iyo arrimaha degdega ah gurmadka ah dowladda dhexe oo halkan uu nagala joogo county commissionaga waxaan sidoo kale la kaashan doonaa insha allah hay-adaha samafalka waxaanu u waxaan u sheegaynaa bulshada aanu ku dhiirinaynaa ama u sheegaynaa in mataqaanaa dowladda aan waxba hakran doonin mucaawanaadkii iyo bulshadii la gaari lahaa ay bilaabatay saaka waxaa noo suurtagalay inaan wuxuun cunno ah ma badna laakiin aan u dirno annagoo la kaashanayno hay-adda kenya red cross cunno iyo daawaba u dirno weli lama qaadin laakiin ilaa maanta gudaheed intu maanta ku dhexayso waa la qaadi doona insha allah cunno iyo daawo inaan u dirno diif iyo buurdheer waxaan insha allah ku rajo weynahay sidoo kale in maanta ama berri annagoo la kaashanayno hay-adda kenya red cross buuna cunto la gaarsiiyo oo qaabka diyaaradda lagu gaarsiiyo insha allah wixii naga suurtagala oo intaasi weheliyana waan ku dhaqaaqi doonnaa dhanka kale axmed maxamed caato barsaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey saamayntii ka dhalatay fatahaadihii toddobaadyadani ku dhuftay qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer waxaa ilaa hadda aan ognahay ilaa lix kun oo qoys in ay wax ka soo gaareen dhib ka soo gaaray fatahaadan ay wax ka soo gaareen ilaa lix nafna lagu waayey ilaa hadda intaan ognahay waxaan marka aruurinaynaa mar walba xogtan oo mar walba ka soo aruurinaynaa meel walbana ka soo aruurinaynaa oo countiga dhexdiisa barsaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer ayaa bulshada ugu baaqay in meelaha godka ah ama biyomareennada ay aad uga fogaadaan annaguna maamulka bulshadu waxaan ku wacyigelinaynaa in si allaale si ay uga badbaadi karaan fatahaadyadan haddii meel hoose ay joogaan inay meel sare u kacaan wixii markaa iyada annagana aan ka gaarsiin karno oo ama cunno ha noqoto ama waxa kale oo ay u baahan yihiinba baahidooda ha noqoto inaan gaarsiino waan ku dadaalayna insha allah laakiin bulshada waxaan ogeysiinaa waxaan ku wacyigelinaynaa in ay iyagana intay ka waantoobi karaan ay ka waantoobaan haddii meel hoose oo biyogalaan ay joogaan meel sare ooga kacan wixii aan gaarsiin karin annagu waan gaarsiinaynaa haddii dhulka aanan ku gaarsiin karin waxaan isku taxallujinaynaa inaan dhaqaab diyaaradeed aan ku gaarsiino insha allah saakayna bilaabatay berina insha allah ilaan buuna meelaha gaarsiinaan yaan jecelnahay wixii ka dambeeyana insha allah meelaha kale oo aad u soo gaaray dhibaatooyin fara badan ka soo gaaray inaan ku dadaalan jecelnahay insha allah marka bulshada ha ogaato inaanan fadhinin inaan u dadaalayno iyagana wixii ay karaankooda ah ay ka qaban karaan ha ka qabtaan insha allah ugu dambayntiina guddoomiyaha ammaanka ismaamulka wajeer mister karugo ngumu ayaa faahfaahin ka bixiyey fadhiga oo ay maanta la yeesheen hay-adaha iyo sidoo kale dowladda kauntiga wajeer oo muhiimadiisuna uu ahaa sidii wax looga qaban lahaa fatahaadihii toddobaadyadani ku dhufanayay qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer leo tumekuwa na kikao ya kamati ambaye ni shikanishi maofisa wa serikali ya taifa sasa wa serikali ya ugatuzi ya Wajir, pia washikadau wengine ambaye e, si wa kiserikali. Tuko na World Food Program, tuko na Kenya Red Cross na wengine, na kusudio la kikao cha leo ni kuangazia vile mvua ya Nino imeathiri e, sehemu kadhaa katika kaunti yetu ya Wajir. Kwa hivyo kikao cha leo tumeweza kutabua zile eneo ambazo zimeathirika sana na mafuriko. Tumeweza kutabua zile sehemu za barabara ambazo zimekatizwa e, na mafuriko. Tumeweza kuangalia e, wale yale mashamba ambayo imeharibika, na pia tumeweza kuangalia ni msaada aina gani tunaweza pea wale ambao wameathirika, na kuna ripoti ambaye tumetenga kamati ambayo itatengeneza hiyo ripoti leo, na hiyo ripoti ndio itatumika na serikali eh, ya taifa. Hiyo ripoti ndio itatumika na washikadau wengine ambao si wa kiserikali. Hiyo ripoti ndio inatumika na serikali ya, ya, ya gatuzi la Wajir kuweza kusaidia wale ambao wame wameathirika. Kwa hivyo eh, wito wangu tu kwa wakaaji wa kaunti eh, yetu ya Wajir ni kwamba serikali ya kaunti na serikali ya taifa tumeelewa zile shida ambazo zimeletwa na mvua ya El Nino. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi e, msaada itafika e, kama ni msaada ya chakula itafika, madawa itafika, hata msaada ambayo sio, sio ya chakula itafika kulingana na vile tumekubaliana na washikadau wengine. Asanteni.
Si kastaba ha noqotee kumanaan qoysas ayaa waxa ay ku barakiceen fatahaadihii ka dhashay roobabkii toddobaadyadani ka daayey ismaamulka Wajeer iyo sidoo kale guud ahaan dalkani Kenya. dowladda kauntiga wajeerna ayaa waxa ay sheegtay inay dadaalkeeda ay laba jibaarayso sidii bulshada lagu samata bixin lahaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer